إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeennimo alkataa'ib al ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaalka dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka kaasoo ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa safarkii xamse cabdi barre ku tegay laascaanood ku tilmaamay mid ay dowladda federaalka isaga dejinayso wareerka ka haysta furimaha dagaalka dowladda turkiga ayaa qorshaynaysa inay soomaaliya u soo dirto markab la sheegay inuu shidaal qodayo waxaa isa soo taraya saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee quusta ka muujinaya dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka qayb galay shir ay soo qabanqaabisay dowladda turkiga oo looga hadlo arrimaha siyaasiga ee caalamka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix dhanka kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka alkataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaalka dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka kaasoo ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waa kan cadnaan xaaji muxsin
waa muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka geelgub ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhex maray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaa lagu daawanayaa muuqaalka cusub ee alkataa'ib al ikhbaariya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kala hortegaya askarta dowladda federaalka iyadoo lagu daawan karo isdaarka khasaare kala duwan oo soo gaaraya ciidamada weerarka soo qaaday diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa lagu arkayaa filimka kuwaasoo sida muuqda saacidayay ciidamada dowladda federaalka hase ahaatee waxba kama tarin dagaalka goobta lagu dagaalamayna waxaa u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa safarkii xamse cabdi barre ku tegay laascaanood ku tilmaamay mid ay dowladda federaalka isaga dejinayso wareerka ka haysta furimaha dagaalka maxamed qaasim ayaa sii ambaqaadaya faahfaahinta warkan maxamed cali cumar aananug oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay safarkii oo shalay xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku tegay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu safarkaasi ku tilmaamay mid ay dowladda federaalka iskaga dejinayso wareerka ka haysta furimaha dagaalka kuna fashilmeen dagaalka kala dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ceeb ah ra-iisul wasaarihii meeshii uu ka tegay oo hareeraha ay shabaab ka fadhiyaan in deegaan nabad ah inta loo safro la yidhaahdo ma ogtahay stresska iyo madax xanuunka haya halkaas la isaga soo baabiyo waa nasiib daro siyaasiga waxaa la rabaa mishkiladda hortaagan si dhab ah inuu u wajaho sababtoo qandhada ku hayso adigaa laga rabaa inaad iska daaweyso hadaadan iska daaweynan meelaha la warwareegto qandhada way ku dilaysaa marka madaxweynaha stress guriyuu ku xirnaa meeluu aaduu waayey buntlandna kasoo xirantay jubbalandna kasoo xirantay meel kalu cad dhiguu waayey dagaalkii argagixisada lagula jiray asagii xukuumaddiisu way ku fashilmeen markaasaa diyaaradaha waxaa loo kireystay laascaanood ilaa iyo dhowr iyo shan diyaarood lix diyaaradood oo tictok ciyaaladii tictokarada iyo social mediaha dhallinyaradii ka shaqaynaysay iyo wasiiradii iyo cid kasta halkaas ayaa lagu yaacay geesta kale wuxuu soo hadal qaaday caburinta ay dowladda federaalka ku haysay siyaasiyiinta iyo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee kasoo horjeeda aragtideeda waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska ee dowladda federaalka ay gebeen howshooda dhibaatada ay wadaanna lagula xisaabtami doono qofka muwaadinka soomaaliyeed xaq ayuu u leeyahay aragtidiisa si xor ah inuu usoo bandhigo ciidamada bliiska oo maalmahanba taarget ka dhigtay dadka wariyaasha ama dadka siyaasiyiinta inay beegsadaan war shaqada la idiin diray taa ma aha waana laga xisaabtami doonaa hadduu ilaah yidhaahdo la isagama hari doono marka dareenkayga halkaas waxaan kusoo koobayaa inaan ka xumahay raallina ka noqonaynin in qof mawaadin ah oo soomaaliyeed oo dhalinyaro ah in la dulmiyo aragtidiisa lagu dulmiyo marna ma aqbalayn insha allahu tacaala maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanayay madaxda iyo siyaasiyiinta dhaliilaya qaabka ay hadda wax ku wado dowladda federaalka hadalka xildhibaan caananuug ayaana kusoo aadaya xilli dowladda federaalka maalmo ka hor xabsiga ay dhigtay siyaasi kasoo horjeestay siyaasadda dowladda federaalka iyo wariyihii waraystay dowladda turkiga ayaa qorshaynaysa inay soomaaliya u soo dirto markab la sheegay inuu shidaal qodayo wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka daahir shire maxamed iyo xubno kale oo turki ah ayaa dul tegay markabkan oo ku sugan badda madow waxay wararku tilmaamayaan in markabkan uu yahay midka ay turkidu ugu talagaleen inuu shidaalka ka qaado xeebaha soomaaliya sida hadalka loo dhigay shidaalkan ayaa lagu warramayaa in laga helay saddex goobood oo xeebaha iyadoon ilaa hadda la shaacin goobaha rasmiga ee ay yihiin waxaana jira warar kale oo tibaaxaya in saddexdan goobood ay ku yaalaan koonfurta soomaaliya arrintan ayaa daba socota iyadoo maalin ka hor wasiirka batroolka dowladda federaalka daahir shire uu heshiis cusub la saxiixday turkiga taasoo qayb ka ah baylahinta khayraadka soomaaliya dowladda federaalk ayaa dowladaha shisheeye baylah uga dhigtay khayraadka ceegaaga dalkeena iyadoo sahminta shidaalka soomaaliya ee soo bilowday sannadkii labada kun afariy labaatanka uu hadda marayo meel gabogabo ah waxaana xukuumadda ankara bilowday daadguraynta khayraadka dahan soomaaliya bad iyo berri intuba waxaa isa soo taraya saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk ee quusta ka muujinaya dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdalla mukhtaar ayaa sii ambaqaadaya faahfaahinta warkan mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa uu muujiyey sida ay ugu jabeen dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka aboorey ee duleedka magaalada buulaburde waxa uu sheegay inay ku fashilmeen dib u qabsashada deegaanka aboorey haatanna ay taagan yihiin xaalad quus ah isagoo tilmaamay in ciidamada mujaahidiinta ee halkaasi la wareegay ay yihiin kuwo naftood horayaal ah oo aan dib u jeesanaynin si isku mid ahna ugu soo taqadumaya ciidankooda waxa uu geesta kala sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si adag u difaacanayaan deegaanka aboorey ayna adeegsanayaan hub casri ah oo aan haysanin dowladda federaalka
deegaankan aboorey waxay ku fikiraan si aan meesha ay joogaan looga dhaqaajin ku fikiraan dagaalku dabcan dagaalku waa dareemi kartaa dagaal niman mataqaanaa isticmaalayo qoryo mataqaanaa casri ah oo dadka hadda la dagaalayaaba aysan haysanin oo meel fog wax ka toogta waxay isticmaalayaan marka laga reebo qoryahan dardooriga u dhaca ee dadkani ay wada haystaan ee ay dadka isaga caabiyaan waxaa barbar socda qoryo ayagu diirada leh oo mataqaanaa meel fog wax ka toogta taasoo ay dadka xabad xabad ugu toogtaan nimanka halkan soo galay waa nimanka ku qoran geerida ee loo yaqaano ama ay u bixiyeen magaca qimaasiga ah ee hoteelada galo ee loogu talagelin inay soo laabtaan isku soo wada duub oo deegaanka aboorey ayaa waxaa maalmahanba ka dhacayay dagaallo adag oo dhex marayay ciidanka milatariga mujaahidiinta ah iyo askarta dowladda federaalk ah oo taageero dhanka hawada ah ka helayay diyaaradaha shisheeye kuwaasoo haddana awoodi waayey inay dib ula wareegaan deegaanka iyagoona halkaasi looga dilay askar iyo saraakiil aada u fara badan waxaana la baahiyey muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha magaalada kuwaasoo sheegay inay iska difaaceen dagaaladii lagu soo qaaday madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka qayb galay shir ay soo qabanqaabisay dowladda turkiga oo looga hadlo arrimaha siyaasiga ee caalamka mubaarak cumar ayaa ka warramaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh ayaa waxa uu ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay dowladda turkiga oo loogu hadlayey arrimaha siyaasiga ee caalamka kaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladaha caalamka shirkan oo ah mid sanadle ah islamarkaana lagu qabtay magaalada antaaliya ku taala koonfurta dalka turkiga ayaa xasan sheikh waxaa ku casuumay xukuumadda ankara oo ka mid ah dowladaha kusoo duulay soomaaliya boobkan ku haya khayraadka waddanka dhaqaalaha dalkana curyaamiyey war ka soo baxay madaxtooyada loogu aramiya dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk uu kulamo gaargaar ah la qaadanayo madax ka socota waddamada adduunka waxaan la filayaa in xasan sheikh oo heshiisi hor leh oo lagu xaraashayo waddanka la galo dowlado shisheeye tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxuu heshiisyo qarsoodi ay kuwa muuqdaba la galay dowlado ku yaala caalamka kuwaas oo doonaya in ay boobaan khayraadka ummadda soomaaliyeed isagoona kaalmayo taakalo ugu raadsanaya dagaalka dhicisoobay ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal warkii habeennimo waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu